إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo jimco ah dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo toos ah ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin galbeedka degmada dharkeelley mid ka mid ah waxgaradka shabeellaha hoose ayaa fariin u diray waalidiinta wiilashooda ka barbar dagaalamaya shisheeyaha isagoo bogaadiyey weerarkii kuliyadda jaalisiyaad tira dad ah ayaa ku dhintay israsaaseyn ku dhex martay qolooyin ka shaqeeya jarista dhirta taasoo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka bari xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in weerarkii kuliyadda jaalisiyaad uu u dhacay sidii loo qorsheeyey wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa dowlo socotay muddo shan cisho ah u soo gebagabaysay wilaayada degmooyinka wilaayadaasi taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalk ayaa sheegtay inay wajahayso khatar uga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab tobanaan maxaabiis ah ayaa ku dhintay iska hor imaadyo ka dhacay xabsi ku yaala dalka ekwador qodobadii warka ayay intaasi ahaayeen goordhowna waxaad dhegaysan doontaan iyaga faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada qodobadii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo toos ah ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin galbeedka degmada dharkeelley ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa habeenkii xalay weerar toos ah ku qaaday saldhigga ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin galbeedka degmada dharkeelley ee magaalada muqdisho lamana soo sheegin khasaaro soo gaaray ciidamada dowladda federaalk ee lagu weeraray saldhigga degmada dharkeelley mid ka mid ah waxgaradka shabeellaha hoose ayaa fariin u diray waalidiinta wiilashooda ka barbar dagaalamaya shisheeyaha isagoona bogaadiyey weerarkii kuliyadii jaalisiyaad injineer xuseen xaaji cabdiraxmaan awgaab oo maanta marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan weerarkaas isagoona ciidamada la laayay ku eedeeyey inay dhibaato ku hayeen magaalada marka weerarkaasi wuxuu ahaa weerar ilaahay subxaana wa tacaala uu doonay uuna subxaana wa tacaala subxaanata waafajiyey meel mudnaanteeda lahayd nimankii oo maanta meesha lagu weeraray magaca loo baxsheey oo maanta nin oo kale oo askarna arsaal ahaa oo farmaajo la dhihi jiray uu u baxshay afar iyo tobanka oktoobar la dhihi jiray ciidankaasi waxa ay ku dhigeen magaalada marko waa la yaqaan intaasoo habeen oo masaakiima ahaa guryahooda ku jiray ay falxumeeyeen ama ay kufsadeen isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu fariin u diray eheladii ciidamadaas iyo kuwa la midka ah ee shisheeyaha barbar dagaalamaya marka waxaan la yaabanahay dadkii dhalay ama eheladoodii oo had idaacadaha ka qaylqaylahay cunugaaga hadduu dabku sii socdo waa la qabtaa laakiin hadaad adiga dabka kusii fasaxdo inaad oysa garab uleed haq uleed ooyinta waxa waaye naftada jiday rabta in loo ooyo cunugaagi oo maanta kusii socdo dab ama halaag kusii socdo haddaad qaban weyso oo aad kusii soco aad si dhahdo intaan inka badana laga dhiifaa gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa aada loogu hadalhayaa weerarkii kuliyadda jaalisiyaad iyadoo bulshadu ay aada u soo dhoweysay tiro dad ah ayaa ku dhintay israsaaseen ku dhex martay qolyo ka shaqeeya jarista dhirta taasoo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka bari mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya saddex qof ayaa ku dhimatay israsaaseyn dhex martay laba nin halkay ku dhaawacmeen shan kale ragga israsaaseeyey waxay ka wada shaqaynayeen gubista dhirta oo ay dhuxul ka sameeyaan waxayna arrintani ka dhacday deegaanka xumbabays oo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee maamulka puntland axmed jaamac xasan ayaa ka warbixinaya siday wax u dhaceen shil buu ahaa dhalinyaro kolley deegaankaas dhalinyarada deegaanka ka xumaalisa bay ahaayeen roobays iyo xalay kolley shalay iyo xalay bay hayeen sida la sheegay meesha isku soo weeraray meel meherada maqaaxiyaha kamida maqaaxiyaha magaalada baa weerar ka dhacay rag fadhiya oo meesha markaa fadhiya iyo rag dunya bay ahaayeen xabad bay isu wadaarsadeen raggii xabadda is wadaarsadeen way isu dhaaranayeen waa ku dhinteen rag kale oo meesha shaaha ka cabayeen way ku dhaawacmeen labadii nin oo dagaalka gadaa way dhinteen labadii nin waa dhintay sida lay sheegay iyo nin kale oo isna maqaaxiyada joogay saddexaan baa dhintay afar qofna way ku dhaawacmeen gabar baa weligeedta lurta gooday deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland waxaa ku badan xaalufinta dhirta iyadoona ay dhibaato weyn ku hayaan shirkado shisheeye xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in weerarkii kuliyadda jaalisiyaad uu u dhacay sidii loo qorsheeyey cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya xildhibaan maxamed barre fiyoore oo ka mid a baarlamaanka federaalka ayaa ku biiray liiska xildhibaanada ka hadlaya weerarkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay kuuliyada jaalisiyaad ee magaalada muqdisho weerarkaas oo lagu laayay askar badan oo ka tirsanaa guutada afar iyo tobanka oktoobar xildhibaanka oo khudbad ka jeediyey baarlamaanka ayaa sheegay inuu tagay goobta uu qaraxa ka dhacay soona arkay siday wax u dhaceen aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii tegay meesha ay wax ka dhaceen dhaawacyadana soo arkay dhibkana arkay xaqiiqatan markaaad fiiriso musiibada dhacday waxay u dhacday sidii loogu talagalay ayuu yidhi xildhibaan saabir annaga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii tegey meeshay wax ka dhaceen dhaawacyada soo arkay dhibkana arkay xaqiiqatan marka aad fiiriso waa masiibada dhacday waxay u dhacday sidii loogu talagalay meel la geli kara ma ahayn marka ciidankaasi sababta halkan loo keenay loo soo waday annagu waxaan ka mid ahayn xildhibaanadii diidanaa markii lasoo lasoo kaxaynayay ciidanka intaa la eg ee tababar qabay ee dagaalamayey ee xaaladoodu fiicnayd waa la soo waday waa loo maleegay dhibaatadaasaa qabsatay xildhibaanka ayaa si adag uga hadlay fashilka amni ee haysta dowladda federaalka wuxuuna tuhmay taliska sirdoonka dowladda federaalka oo iyagu sheegay inay baarayaan siday wax u dhaceen hase ahaatee guddoonka baarlamaanka ayaa ka damiyey codbaahiyaha waxaana uu helay xildhibaano taageero ah kuwaasi oo miiska garaacay ugu dambeyntii wuxuu ku adkaystay in la baaro siday wax u dhaceen wuxuuna walaac badan iyo qowmamo ka muujiyey sababta markii hore ciidankaas looga soo qaaday shabeellaha hoose ee loo geeyay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowla socotay muddo shan cisho ah usoo gabagabaysay wilaayada degmooyinka wilaayadaasi warbixinta dowladaasi maxamed daahir ayaa ka waramaya dowladan uu socotay muddo shan cisho ah ayaa loo soo gabagabeeyey wilaayada degmooyinka wilaayada galgaduud duruus muhiim ah ayaa lagu qaatay dowladda iyadoo la iska waraystay xaaladda iyo howlaha ka socda degmooyinka gobolka culimo badan oo dowladda ka qayb qaatay ayaa goobta ka bixiyey dardaaranno iyo towjiihaad badan waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo hadlay gebagabada dowladda ayaa la dardaarmay wulaadda
bulsho ayaad maamulaysaan ummadda muslimiinta ma maaragtay mujaahidiintan idinka maanta wakiil uga ah oo ummaddii idinkaa si toos oo lu mubaasharaayo tacaamulkooda mas-uuliyad baa idinka saaran jaanibka maaragtay dacwadii hadday tahay jaanibka maaragtay u adeegadii iyo bulshooyinkii caafimaadka hadday tahay majaalaadka dhammaan in insha allahu tacaala lagu dadaalo dariiqada ah dariiqatu shafaqa walliin in ummadda loo naxariisto qofkii maaragtay dhibaato ummadda ama amnigeeda ama fis akhlaaqdeeda ha humaynayon oo fasaad wadan in laga qabto ummadda cidda kale maaragtay wanaagan wanaagii laga ama lagu ammaano insha allahu tacaala inta kale dhexdhexaadkan in la wacyigeliyo la baraarujiyo qaar ka mid a wulaadda dowladda ka faa'iidaystay ayaa goobta ka hadlay iyagoo ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladan
dowladaas kitaabadan ku qaadanay waxaa ka mid ah arbaciin fii fadli shahaadaan ku qaadanay oo kitaab aada iyo aada u qiimo badan ah waxaan kaloon ku qaadanay siyaanatulmuctaqid kitaabkaas oo ka hadlaya asagana caqiiqada masalada noo jilciyey masalatul asmaa wal axkaam qofka hadduusan baraninna uusan jihaadi karinba masaladaas aada bay culammada nooga qanciyeen waxaa kaleento oo aan meesha ku qaadanay asuhdu wariqaaq dowladda magaceeda waxaa dareemaysaa in xil annaguna saaran yahay dadkii wax soo maamuli jirana si gaara loo dooray dadkii cadaaladda magaca dowladda markaas fiiriso waxaan marka doonayaa anuu nafteyda ka bilaabaya in aan xagaajinno bulshada u dhimrino
si kastaba ha ahaatee dowlaad diini ah oo baraarujin iyo barasho diineed isugu jir ah ayaa loo qabtaa wulaadda toban wilaayo oo ka dhisan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalk ayaa sheegtay inay wajihayso khatar ugu imaaneysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab zakiye xuseen oo ah taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday inay la nooshahay cabsi iyo khatar ugu imaaneysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in dhowr sano ka hor sirdoonada caalamiga ah kusoo wargeliyeen in lagu soo wajahan yahay oo la dili doono sidaas darteedna ay u carartay waddanka ingiriiska oo ay dhalashadiisu haysato haweeneydan oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyeen inay ka tirsan tahay sirdoonka waddankaas ee m i six ayaa tilmaantay inay muddo ku maqnayd waddankaas ugu dambeynna ay soo laabatay hadda waxaan soo iibsaday karfanteyda ayay tiri tani oo muujinaysa inay markaan isdhibtay maadaama gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaartay kuliyadii jaalisiyaad oo toddobaadkan lagu laayay ciidamo aad u badan waxaa dhacday laba kun iyo sideed iyo tobankii bisha augustaa la magacaabay waa lasoo wacay sirdoonka soomaaliya iyo sirdoonka markan oo oo partnerska aan lanahay waxaa layidhi qatar xoogan aa ku sugan tahay afartan iyo sideeda saacadood soo socon haddaan dalka ka bixin waa lagu baqaa marka ugu horeysoona maarkin oo cabsi oo oo dilne oo ay gashana ma aha laba jeera markii hore anoo cornel aan ugu soo badbaaday maxaa tale aan sameeyaa ducaale markaas iyo yariiso waxay dhaheen dhibaato waaye dalka maa ka dhuuftid waa markaa marka ugu horeysa london aan ku laabanay muddo lix sano toddoba sanaan oo ka maqan ayaa waxaan ku qasbanaaday marka inaan banaanka u baxo markaan kasoo laabtay laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaan go-aansaday korna marna uma sheegin laakiin maanta waa iska sheegaya karfanteedaa soo iibsaday karfanteedaa soo iibsaday madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha ciidanka ayaa ku nool welwel aad u badan waxaana uu walaaca kusii badan yahay kuwa aan haysan gaadiidka aysan xabadu karin iyo dhaqaale ay ku dhoofaan marka khatare soo gudboonaato sakiye ayaa marar badan fagaaraha ka sheegtay hadallo ay ku taageerayso xeerka jinsiga oo ay ku jiraan qodobo xalaaleynaya inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah waxay sidoo kale gobjoog ka ahayd kana hadashay shirkii sacdi yaasiin ku sheegaysay inay muqdisho isaga tegayso haddii heerkan la ansixin waayo halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan tobanaan maxaabiis ah ayaa ku dhintay iska hor imaado ka dhacay xabsi ku yaala dalka ekwador wararka ka imaanaya dalka ekwador ee dhaca ameerikada koonfureed ayaa ku waramaya in iska hor imaadyo culus uu gudaha mid ka mid ah xabsiyada ku yaala dalkaas ku dhex maray kooxo tahriibiya waxyaabaha mukhadaraadka ah ugu yaraan sodonikow ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen iska hor imaadkan ka dhacay gudaha xabsi ku yaala dalka ekwador madaxweynaha dalkaas ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagu soo rogo guud ahaan waddankaas taasoo soconaysa muddo bil ah hay-adaha waxa loogu yeero xaquuqda aadanaha ayaa madaxda ku eedeeyey inay si ka baxsan bini-aadinimada kula dhaqmaan maxaabiista islamarkaana ay gaajiysiiyeen muddo saddex maalmood ah warkii duhur oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa